sabuuraddii toddobaatan iyo saddexaad hubaal ilaah waa u roon yahay reer binu israa'iil iyo xataa kuwa qalbigoodu daahirka yahay laakiinse anigu waan turunturoon gaadhay oo tallaabooyinkayguna waxay u dhowaadeen inay simbiriraxdaan waayo waxaan ka hinaasay kuwa qabka weyn markaan arkay barwaaqada ay kuwa sharka lahu haystaan waayo geeridoodu xanuun ma leh laakiinse xooggoodu waa adag yahay iyagu dhib kuma jiraan sida dadka kale oo sida dadka kalena uma balaayeysna sidaas daraaddeed kibir wuxuu yahay sida silsilad qoorta u sudhan oo dulmi bay sida maro u huwan yihiin indhahoodu baruur bay la bararhsan yihiin oo waxay haystaan in ka sii badan waxa qalbigoodu doonayo waxbay ku qoslaan oo xumaan daraaddeed dulmi bay ku hadlaan waxay hadlaan iyagoo kor isu qaadaya afkoodii waxay gaadhsiiyeen samooyinka oo carabkooduna wuxuu dhex maraa dhulka oo dhan sidaas daraaddeed dadkiisii halkaanay ku soo noqdaan oo koob biyo ka buuxa ayay marsadeen oo waxay yidhaahdaan ilaah sidee buu wax u yaqaan kan ugu sarreeyana aqoonu ma ku jirtaa bal ee kuwaanu waa kuwa sharka leh oo mar kasta iyagoo istareexsan ayay hodantinimadoodu sii korodhaa hubaal wax aan micno lahayn ayaan qalbigaygii ku nadiifshay oo aan ku faraxshay anigoo aan eed lahayn waayo maalintii oo dhan waa lay dhibayey oo subax kastana waa lay edbinayey haddaan odhan lahaa sidaasaan ku hadli doonaa bal eeg waan khiyaanayn lahaa farcanka carruurtaada markaan ku fekeray si aan tan ku ogaado aad bay iigu xanuun badnayd ilaa aan galay meesha quduuska ah ee ilaah oo aan ka fiirsaday ugu dambaystooda hubaal waxaad iyaga ku taagtaa meelo sibiibix ah oo waxaad hoos ugu tuurtaa si ay u baabba'aan sidee bay daqiiqad ugu noqdeen meel cidlo ah dhammaantood waxay ku baaba'een cabsi sayidow sidii mitriyo ka toosay markaad toostid waxaad qursan doontaa ekaantooda waayo qalbigaygu wuu murugooday oo waxaa layga muday keliyaha waxaan ahaa doqon iyo jaahil oo hortaada waxaan ku ahaa sidii xoolo oo kale habase yeeshee had iyo goorba waan kula joogaa oo waxaad iqabatay gacanta midig waxaad igu hoggaamin doontaa taladaada oo dabadeedna waxaad igu dhowayn doontaa ammaanta bal yaan samada ku leeyahay adiga mooyaane oo dhulkana laguma arko mid aan kaa jeclahay jidhkayga iyo qalbigayguba waa itaal darnaadeen laakiinse ilaah wuxuu weligiis ii yahay xooggii qalbigayga iyo qaybtayda waayo bal eeg kuwa kaa fogu way halligmi doonaan oo waad wada baabi'isay kuwii kaa caasiyoobay oo dhan laakiinse aniga waxaa ii roon inaan ilaah u soo dhowaado waayo sayidka ilaaha waxaan ka dhigtay magangalkayga inaan ka sheekeeyo shuqulladaada oo dhan